haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan dhegaystayaal waxaan diiradda ku saaraynaa ururka somali students foundation oo ah urur aan faa'iida doon ahayn isla mar ahaantaasina ka helgeliyey magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug iskuul waxbarasho oo ay dhigtaan arday ku dhowaad laba boqol gaaraysa kuwaas oo dugsiga hoose ah ujeeddada iskuulkaasi ayaa waxa ay tahay sida maamulka ay ii sheegeen in la helo arday iyagu markaasi ka faa'iidaysta waxbarashada bilaashka ahi ee deegaanadaas gaar ahaan waxa ay diiradda saaraan oo ay beegsadaan kuwa aan awoodin in ay iyagu iska bixiyaan kharashaadka iskuulaadka magaalada muqdisho ayaa lagu soo bandhigay munaasabad lagu daahrogayey waxqabadka muddada sanadka hay-adda s s f gaar ahaan dugsiga tayo primary school ee magaalada dhuusamareeb ee hay-addu gacanta ku hayso waxaana barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan marti igu ah shaafici axmed nuur oo ah maamulaha iskuulka tayo primary school ee magaalada dhuusamareeb oo barnaamijka faahfaahin inaga siin doona ardada dhigata iskuulka tayo primary school sida ay ku xushaan ardada ay qaadanayaan iyo xaaladda waxbarashada guud ahaan iskuulkaasi iyo ardada taagta yar bismillahi ramaan raxiim magacii waa shaafici axmed nuur ujeedada guuda laga lahaa maanta barnaamijkan xafladda ah lagu qabtay hoolka guriga samo waxay ahayd in lasoo bandhigo waxqabadkii hay-adda somalia student foundation iyo barnaamijkii kafaalaqaada arday ee waday guulihii uu gaaray halkii sano ee lasoo dhaafay iyo sidoo kale challengeski lala kulmay iyo sidii loo xaliyay intaba marka intaas unbuu ku saabsanaa shirku maxay u taagantahaaadsomali students foundation waa hay-ad khayri ah taasoo oo caawisa dhallinyarada aanan awoodin inay iska bixiyaan waxbarashada iyo sidoo kaleeto in dhallinyarada la baro xirfadaha ay u baahan yihiin si ay u maarayaan noloshooda
waa tahay hal sana ayaad sheegtay hal sana ayaad sheegtay inay jirtay somali students foundation marka halkaas sano waxyaabihii u qabsoomay bal haddaad sharaxaad guud aad ka bixisid
bismillah sanadkaas ay jirtay somali students foundation waxyaaba fara badanaa qabsoomay waxa ugu muhiimsan ee qabsoomayna waxay ahayd in la dhisay iskuulkii ugu horreeyey hay-addu gacanta ku hayso kaas oo ilaa hadda ay wax ka bartaan arday ku dhow laba boqol oo arday oona lagu soo bilaabay ilaa lixdan arday markii horeeto taasaan dhihi karno waa waxqabadka ugu muhiimsan ay ku faani karto hay-addu ayaa ahaa wixii ugu weynaa ee u qabsoomay sanadkan
waayahay hadda adigu waxaad tahay maamulaha iskuul ka mida iskuullada ay hay-addu somali students foundation ay gacanta ku hayso marka iskuulka isaga ah haddaad sharaxaad guud naga siisid imise arday baa dhigata halkii ku yaala bal faahfaahin guud naga sii
iskuulka aan maamulo waxaa la dhahaa tayo iskuol waa iskuol ku yaala magaalada dhusmareeb ee caasimada galmudug asaaskii ugu horreeyay iskuulka waxaan ku bilaawnay arday u dhexaysay lixdan ilaa iyo toddobaatan arday taasoo ahayd bilow fiican iyadoo ay jireen resourceka markaas la heli karo uu yaraa iyo ardadii oo badnayd ayaan waxaan soo marnay marxalado kala duwan oo iskuulka uu soo maray oo caqabado ahaa oo la xaliyey hadda xilligan la joogo waxaa wax ka barata arday u dhexaysa boqol iyo siddeetan arday ilaa laba boqol oo arday oo heerarka kala duwan ee iskuulka ah iskuulku waxa uu adeegaa hadda sida iskuullada caadiga ah ee primaryga ah waxa uuna leeyahay fasalada koowaadka ilaa iyo shanaadka oo la isku yidhahdo laba primaryga marka waana guulaha la dhihi karo waa la gaaray intan uu sanadkan noo socday marka ardada intaa la eg ma waxay yihiin kuwo iskuulka hay-adaasi somali students foundation ay taageerto oo aan wax kharashaad laga qaada mise kharashaad ayaa jiro oo ay ardadu bixiyaan may wax qarashaada oo ardada laga qaada ma jirto dhammaan ardayda wax ka barata iskuulkaas dhammaantood waxay wax ku bartaan qaab bilaash ah oo free ah xitaa hadday u baahdaan resourcekii waxbarashada bawaagtii iyo qalimaantii waxaa ka caawisa hayda
waayahay maamule dhinaca kale markaad ka warbixisid in iskuol intaa la eg ardaa intaa la eg gacanta lagu hayo waa arrin aad iyo aad miisaaniyad iyo xil weyn u baahan hay-adda somali students foundation xagee bila kharashaadku keenta ay ku caawiso macalimiinta iyo ardada intaa la eg iskuulaadkooda waxbarashadoodii iyo buwaagtooda qalmaantoodii waxooda waa maasanta jamaal somaali student foundation waa sidaan kuu sheegay hay-ad khayri ah waxa lagu wado iskuulaadkaas oo qarashaad ah oo waxbarashada ardadaas lagu kaaba ama ha ahaato buwaag ama qalimaan ama mishaaraadkii macalimiinta intaba ha ahaatee waxaa laga soo aruuriyaa dad walaalo ah oo khayrka jecel oo xeerar kala duwan wax ku bixiya marka waana resourceka ugu weyn ishii ugu weyn ee wax ka hesho hay-addu waa dadkaas walaalaha muxsiniinta ah
marka waa arrin wanaagsan in dad la waxbaro oo ay dadka gaar ahaan aan awoodin inay waxbartaan ma jira maamulka oo kale taageero u fidiyo iskuulka magaalada dhuusamareeb maamulka galmudug ama wasaaradda waxbarashada mase la xiriirteen arrimo noocaas oo kale haddayse jiraan maxaad nala wadaagi kartaa
waa mahadsan tahay iskuulka tayo sidaan kuu shegay wuxuu ka dhisayay magaalada dhuusamareeb galmudug caasimadda galmudug xiriir fara badan waan la sameynay wasaaradda waxbarashada galmudug iyo sidoo kale maamulka caasimadda maamulka caasimaddu hadda wax muuqda oo awood ah uu ku bixiyo meesha ma jirto laakiinse wasaaradda waxbarashada galmudug waxyaaba fara badan naga caawisaa jiro waxaa ka mid ah inay nasiisay mararka qaarkood naga caawiso buwaagta ardayda sidoo kalena ay nagu soo xirto hay-adaha caalamiga ah ee wax caawiya iskuulaadka sidoo kaleeto wasaaradda waxbarashadu waxay naga caawisay in aan helno nidaamkii mareegta danabaysan ee daatada ardayda lagu xarayn jiray ee emiska oo iskuulka si fakshana oga shaqeynaya iyo sidoo kaleeto in iskuulka loo diiwaangeliyey iskuul free ah oo qaab free ah macnaha markii ay wasaaradda diiwaangelinaysay iyadoo la qaado lacago qarashaada markii iskuulaadka la diiwaangelinayo marka waa intaas waxyaaba ay naga caawis wasaaradda waxbarashada galmudug marka dhammaantooda ma waxay yihiin arday dugsiga hoose dhigato mise waxaa jira heerar kala gedisan oo intaasi ka baxsan oo ay ardadu wax ku baran karaan
sidao qorshaha nagu yahay ardada hadda waxay ka barataa iskuulka udhexeeyaan fasalada koowaadka ilaa shanaadka laakiin qorshaha naga iyo sida aan qorshaynayna waxa ay tahay in dhammaan ardada halkaas wax ka barataa loo wada waxbarashadooda ilaa heerarka secondariga iyo in sidoo kaleeto hay-addu waxay qorshaynaysaa in caawiso ardadaas ilaa heerarkooda jaamacadeed marka waa uun progress la rabo in la gaaro xilli walba ku xiran ardadaas iyo dadaalka ay muujiyaan marka qorshahanagu waa sidaa laakiin hadda waxa actual iskuolka uu qabtaa uu bixiyaa waxa weeyaan waa primaryga waxbarashada primaryga ama dugsiga hoose dhexe arday intaa la eg oo da-daadooda intaasay yar tahay oo laba boqol gaarayso marka hadda ku dhowaad sanad iskuolku uu shaqaynayey sidaan filayo ardaydu heerar kala gedisan bay maraan marka ay primarygu ka baxaan maxaa u qorshaa haddii weli aydan idinku bilaabin in taageerada ardada brimaryga ka gudubta lasii siinayo ay sii socoto qorshaha ardadaasi muxuu yahay idinkaga degsan
wallaahi hadda sida hay-addu ayba dabcanba samayso oo ardada qaar loo caawiyo haddii la awoodi waayo in aan gaarno markii ardadu brimariga ay dhammaystaan in waxbarashadii kusii wataan iskuulka ay hadda joogaan qorshaha annagu wuxuu yahay inaan geyno iskuullada waxbarashada ah waxbarashada secondaryga bixiya ama bilaash ha ahaadaan ama ha ahaadaan kuwa brivate intaba ujeedada guud iyo waxaa naga go-aan waxa ay tahay annaga in ardadaas ay noqdaan kuwa mar walba waxbarashada taga iskuullada aada ilaa iyo heer ay ka gaarayaan noloshooda naftoodana ay kaafin doonaan waayahay dhinaca kale hay-addan s s f ama somali students foundation ujeedka laga leeyahay marka laga soo gudbo inay ardadaasi taageerto ma la xiriirteen ama ma jirtaa iskaashi kale iyo taageero kale oo ay ka doonayso inay ka hesho dadka deeqaha bixiya hay-ado hadday yihiin maalqabeennada bal haddaad arrintaa iyadaana isdul taagto sharaxaad naga sii
walaa jamaal waa mahadsan tahay iskuolka tayo iyo sidoo kale hay-adda somali foundation somali student foundation sidaan hore kugu sheegaba waxay wax ku wadaa waxa weeyaan deeqaha walaalaha muxsiniinta ah ee sadaqada bixiya dadka soomaaliyeed iyo kuwa kale ee caalamiga intaba oo caawiya waxbarashada dadka iyo sidoo kaleeto horumarinta bulshada hay-addu waxay kaga baahan tahay waxa weeyaan in ay caawiso oo ay noqdaan hay-addu noqoto channel wax u maraan dadkaas si ay u gaarsiiyaan dadkii ugu mudnaa ee waxbarashada u baahnaa iyo sidoo kale waxyaabihii kale ee arrimaha bulshada ahaa marka dhammaan hay-adaha iyo dadka muxsiniinta ah iyo walaalaha hantida haysta intaba waxaan ugu baaqaynaa in ay caawiyaan dadka waxbarashada u baahan oo ayna gartaan oo inay ka faa'iidayaan barnaamijyada ay bixiso hay-adda s s f iyo sidoo kaleeto iskuulka tayo waana wax loo baahan yahay runtii maadaama waxa wax lagu wada haddaba ay yihiin waxyaabo laga soo aruuriyo walaalo soomaaliyeed waayahay dhinaca kale waxaa jira hay-ado kuwan oo kale ah oo iyaguna iskuulla noocan oo kale taageera marka maxay kaga duwan tahay hay-addiinani hay-adahaasi kale sidaa si la midka ah mashruucyo noocyadan oo kale ah oo bilaashka ah dadka u qabta
wallaahi hay-aduhu way jiraan hay-ado ka shaqeeya waxbarashada oo s s f camal oo kale ah laakiinse waxay s s f kaga duwan tahay hay-adaha kale waxa weeyaan hay-addani waxay u taagan tahay inay ardayga gacan qabato ilaa isaga naftiisa kaafinaayo oo macnaheedu tahay inay ardaygii hadduu ka bilaabo waxbarashada primariga oo hay-adu gacanta ay ku qabato ambishonka iyo goolka hay-addu waxa weeyaan ardaygaas ay gacanta kusii hayso ilaa iyo uu ka baxayo jaamacadda noqonayana xirfadle ku shaqaysta aqoontiisa marka waa waxaan kaga duwanay hay-adaha kale waa intaa
ardada aada xulataan da-dooda mise bay ka bilaabataa ilaa iyo intayse isugu jirtaa
da-da ardada aan xulanaahu waxay ku xiran tahay qofka shaksiga ah markaas waxbarashada u baahan laakiin ardayda iskuullada aan u xulanaahu waa ardayda u dhexaysa da-da toddoba jirka ilaa iyo siddeed iyo toban jirka ardada jaamacadaha sidoo kaleetana waa wixii ka weyn siddeed iyo toban ilaa iyo wixii intaa kasii weyn oo loo awoodi karo markaas in looga faa'iidayo waxbarasho jaamacadeed ma jiraan arday jaamacadaha aada uga faa'idaysaan ha dabcan way jiraan tirada hadda ardayda jaamacadaha ka faaidaysto ilaa iyo labaatan arday waaye maadaama barnaamijka iyo hay-addu intaba cusub yihiin oo aan aaminsannahay in labaatan arday oo hal sano gudaheed wax laga bixiyaa ay tahay wax aada u weyn marka waa labaatan arday jaamacadaha marka labaatanka arday xagee bay jamacada ka dhigta madhuusamareeb ma magaalooyin kale oo soomaaliyeed mise meelo kale haddaad iyaguna fafahin ka bixis
ardada waxay ka dhigtaan dhammaan meelaha hadda aad sheegtay oo dhan waxaa ugu badan maadaama jaamacadaha ugu badan ardaydan usoo boqoolaan ay ku yaalaan muqdisho ardayda wax ka barataa ugu badan waxay wax ka bartaan magaaladan muqdisho jaamacadeeda kala duwan sidoo kale waxaa jira arday gobolada wax ka barta sida magaalooyinka gurcel iyo dhusmareeb intaba
haddaan ku laabto ardada qaabka aad ku xulataan gaar ahaan kuwa dugsiga hoose sidee baad ku xulataan ardada ma waxaad u fiirisaan sida xaaladooda dhaqaale ay tahay ma waxaad u fiirisaan sida ay bulshadu meesha ay ka joogaan bal sidee baad u xulataan ma xulashooyin gaaraa jira
waxaa jira markay noqoto in la xusho arday dugsi dhexe ama dugsi sare ama waxyaabaha waxbarashada asaasiga intaba lagu jiro waxa weeyaan ardayga waxaa loo xushaa heerkii dhaqaalaha familigiis uu yahay iyo sidoo kaleeto dadkan dadkaasi nooca ay ka yihiin bulshooyinka ay la joogaan oo waxaa jira bulshooyin fara badan oo aan ku badnin waxbarashada iyo sidoo kale dad aan awoodin inay qarashaadka waxbarashada iska bixiyaan muhiimadda iyo waxa ugu weyn aan ku xulan ahuna waa labadaas shay oo hadda aad sheegtay ugu dambeyn maxaad kusoo gabagabaynaysaa adoo fursaddan ka faaidaysanaya
waa maasanta jamaal waxaan kusoo gabagabaynayaa waxa weeyaan hay-adda s s f waxay u taagan tahay horumarinta waxbarashada ubadka iyo dhallaanka soomaaliyeed iyo sidoo kaleeto taageeritaanka ardayda jaamacadaha iyo xirfadlayaasha intaba waxaan kusoo gabagabaynayaa dhammaan dadka walaalaha ay jecel inay caawiyaan dadka soomaaliyeed iyo sidoo kaleeto hay-adaha caalamiga inay nagala qayb qaataan barnaamijyada khayriga ah ee aan wadno sidoo kalena ay na siiyaan caawinaada saxda ah ee aan u baahannahay sidoo kaleeto waxaan kusoo gabagabeynayaa in dhammaan hay-adaha kala duwan ama hay-adaha dowliga ah ama kuwa aan dowliga ahayn ha ahaadaan ay ka shaqeeya arrimaha bulshada inay nagala shaqeeyaan nagana caawiyaan si aan ku horumarin lahayn waxbarashada ubadka soomaaliyeed iyo iyo xirfadda dadka soomaaliyeed intaba aad baa madsanta kaasi waxa uu ahaa maamulaha iskuulka tayo primary school ee magaalada dhuusamareeb shaafici axmed nuur barnaamijka madasha dhallinyarada ayuuna marti ugu ahaa dhegaystayaal barnaamijka ayaan guud ahaan intaas kusoo gabagabaynaya anigoo jamaal axmed cismaan ayaan la socodsiinayay tani kulanta dambe nabadgelyo